waxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn bal wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasta oo maqal raadiyaha cagaaday idiin soo gaariyaba kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta wararka oo subax kasta toban kale aad dhegaysataan marka laga raaba subaxnaba jimcaha
hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte mar kale subax wanaagsan ayaan saaxiib mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo talada taaladan ay ku aasaysan tahay koob iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka qodobada saaka falaqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona waa qayb ka noqon doona dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in gudaha u galeen waddanka kenya kenya cabsi xoogan ayay muujinaysaa faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijkan falaqaynta horarka saakii idinkugu soo gudbi doona jamhadda uu hogaaminayo boqor buur madow oo dhowaan hargeysa ay ku xirtay somalilan waxaa la sheegay inuu ku biiray puntland ee faahfaahin ku saabsan ayaanu idiin haynaa barnaamijka falaqaynta wararka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa weerar dad ay ku dhinteen ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel duleedka ka ah magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wa- warar kala duwan ayaana ka soo baxaya faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa madaxihii hore ee waddanka bakistan ayaa la sheegay in xabsi loo taxaabay kadib markii ee, musuqmaasuq lagu helay waxaa idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka ee federaalka soomaaliya wuxuu kulan la qaatay francisco mandera afyeenka howlgallada midooda afrika amisom ee soomaaliya ka howlgala waxay ka wada hadleen ayaan barnaamijkan falaqaynta wararka saaka idinkugu soo gudbi doonaa howlgal godoonka laga qaadayo magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo in ka badan afar bilood godan ay gashaan al-shabaab ayaa ka bilowday duleedka magaaladaasi faahfaahin ku saabsan ayaanu idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal shir looga hadlaya ammaanka soomaaliya ee muqdisho waa shir looga hadlayay ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho ayaa lagu qabsilay muqdisho hadalla ayaana halkaasi looga wada jeeshay barnaamijkan falaqaynta wararka ayaad ku maqal doontaan saaxiibayaal webta ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa shirku ka qaybgelaya magaalada janeefa ee waddanka switzerland waxaad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay soo bandhigeen saraakiil ka tirsan al-shabaab ee degmada bahreyn ayaa lagu soo bandhigay waan idiin soo gudbi doona saaxiibyal qodobada ay soo kantaan barnaamijkan ku jirno ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka timi doona xasana ee cumar axmed ibraahim saxeefe ayaa farsameynaya waa mar kale iyo falaqaynta wararka
eheeda midab kale waa mid loo dhammeeyo Waa maba kala maba kala maba kala dhankale eheeda midab kale waa mid loo dhammeeyo Waa maba kala maba kala maba kala dhankale
bakugu dhadhabayo labada isku dhigata mid hadduu dhanka almana dhisma uma hagaage bakugu dhadhabayo labada isku dhigata
hoggaanisiday ma dhex galay wadinahawo mala dhuuftay awga mala dhuuftay awga dayalsaday jacaylkuwi inta uu dhan niididay ma dhex galay wadinahawo mala dhuuftay awga mala dhuuftay awga kugu xasuusto iyo kugula dhiri ulal xuura lacayni dhanad qabatay waye dhab kugu xasuusto iyo kugula dhiri ulal xuura lacayni dhanad qabatay waye dhulka soo dhawaata dhulku wada iftiima kula wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiib yaal kusoo dhada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa waddanka kenya oo la sheegay in ay gudaha u galeen dagaalamayaal fara badan oo ka tirsan al-shabaab warbaahinta kenya ayaa warinaysa in ugu yaraan afartan dagaalam oo ka tirsan al-shabaab ay galeen gudaha dalka kenya iyagoo ka gudbayay xadka soomaaliya ee laga wadaagtay waddanka kenya toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa warkaani waxaa laga helay hay-ada sirdoonka ee waddanka kenya kooxda al-shabaab ayaa la rumaysan yahay in ay ku dhuumanayaan magaalada jaleefe ee ismaamulka mandheera waxaa laga cabso qabaa inay qaadaan weeraro argoos ah oo daba socda sagaal toddobaadkii hore looga dilay tulo lagu magacaabo dhawaata oo u dhow magaalada mandheera ee gobolka yarbeed waddanka kenya war aan la xaqiijin ayaa sheegaya in al-shabaab ay doonayaan in hub laga furtay dawaduba dib loogu soo celiyo afar labaatan saac gudahooda haddii aan caradooda kala duldhicin bulshada deegaankaasi ayaa lagu qoray warka sirdoonka kenya ee laga helay warbixinta sirdoonka ayaa sidoo kale sheegaysaa in ciidanka ammaanka ay yareysteen khatarta dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka mandheera ee waddankaas kenya ayaa sheegaya inay ka warqabaan al-shabaab ay deegaanka mandheera hoosta uga dhuumanayaan wuxuuna sheegay inay u diyaar yihiin inay ka hortagaan al-shabaab ayaa walaac ka abuuray dalka kenya waxaana taas ay keentay in la joojiyo gaadiidku u safrayay inta badan deegaanada ee waddankaasi kenya kula wanaagsanada leenahay falqanta wararka ayaad maqal dhegeysanaysaan saaxiibyadal qodobo kala duwan ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay ee rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo iska dhiibay magaalada maardhe baar dheere ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya kula wanaagsan aad leenahay falaqanta wararka ayaad maqal dhegeysanaysaan saaxiib yaal qaybihi hore barnaamijkan kuga jirnaa puntland ayaan aadaynahay horarka ka imaanaya gobolka sanag ee puntland ayaa sheegaya in jabhadda hogaansho boor murmadow oo dhowaan ay xirteen ciidanka somalilan lagana soo dayay xabsi ku yaalla hargeysa ayaa la sheegay inay goosteen dhinaca maamulka puntland isla markaasna ay ku biireen maamulka puntland ciidamadan uu watay boqor burmado ayaa la sheegay in maalmahan ay tababar ay ku qaadanayeen deegaanka garacad oo ka tirsan degmada ceel afweyn ee gobolka sanag ee somalilan dadka magaalada xingalool ee gobolka sanaag ayaa warbaahinta u sheegay in jamhad hubaysan oo taageersan boqor murmadow ay haatan ay ku sugan yihiin nawaaxiga deegaanka xingalool kadib markii ogolaasho ay ka heleen odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta puntland ee ku sugan deegaankaasi gudoomiyaha gobolka sanaag ee somalilan maxamed axmed caalim oo warbaahinta hargeysa kula hadlay ayaa xaqiijiyay jiritaanka ciidanka jaamacadda ah ee u goostay dhanka maamulka puntland maalmo ugu dambeeyey ayaa waxaa soo tariyay ciidamada ka soo goosanaya somalilan ee kuna biiraya maamulka puntland oo ay dariska ay yihiin kula wanaagsan aad leenahay falaqaynta bara- waa barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan oo subax walba hadahan kale aad maqashaan marka laga reebo jimcaha ee warar dheeraada ayaa ka soo baxaya kooxo hubaysan oo weerar ku qaaday farsamo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ay ku lahaayeen duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wararka saake laga helaya afgooye ayaa waxay sheegayaan inuu ka dhashay khasaare isku jira dhimashii dhaawac ciidamadii la weeraray xilli ay ku sugnaayeen duleedka afgooye islamarkaasna ay geysteen rag hubaysan oo haybtooda la garay ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay weerarkaasi kaas oo ka tirsanaa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya islamarkaasna waxaa goobtaasi ka baxsaday kooxda weerarkaasi soo qaaday wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in askariga la dilay uu rayal uga soo qaatay qori aka fadhosaman ah watay war qoraal ah oo lagu dabacay bagga al-shabaab wararkooda ay ku faafiyaan ayaa waxaay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ka dhacay duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayagoona sheegay inay halkaasi ku dileen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca dalal qorshaysan oo loo geysto askarta ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dad shacaba waxaana mas-uuliyadda sheegtay inta badan weeraradaasi ka dhaca afgooye dagaalamayaasha al-shabaab barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal ee weli waxaa inoo soo socdaa ee qodobo ay ka mid yihiin wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo shir uga qayb gelaya waddanka jeneefa iyo sidoo kale ee rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo iska dhibay magaalada bahardheere ee gobolka gado soona bandhigeen ee qorshayaal cusub oo al-shabaab lagu da- lagula dagaalami karo ee balse markaan asil cali jagdaari oo ayaa la sheegay in maanta xabsi la dhigay kadib markii lagu soo ogay eedeymo la sheegay lunsi lacageed afyeenka gudda xisaabtanka qaranka ee dalkaasi bakistan ayaa xaqiijiyey in wakaalada wararka uu u xaqiijiyey in la xiray madaxweynihii hore ee waddankaasi kuna saabsanaa baaritaan la xidhiidha lacagaha xisaab bangiga ee baamuur iyo lacaga la xawilay madaxihii hore ee waddankaasi ayaa sidoo kale waxa uu beeniyey inuu galay wax dembi ah isagoona hafyeen uu galay xisbiga mucaaradka ah ee bakistan oo la sheegay in kiiskaasi ay la siyaasadeeye kula wanaagsan adan leenahay barnaamijka falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinka imanaya saaxiibayaal maru baa joogtaan iyo si kastoo maqan raadiyo hadaado idin soo garyaba subax wanaagsan adan leenahay wanaagsan ayaan ad leenahay falaqinta wararka ayaad maqlagaysanaysaan saaxiibayaal raadiyaha cadaadadana wuu idinkaga imaanaya saaxiibayaal gudoomiyaha halka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa kulan la yeeshay xaafiiskiisa wakiilka gaarka ee midooda afrika misom ee soomaaliya iyagoona ka wada hadlay xiriirka labada dhinac kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maluud xuseen guhaad habdhowraha aqalka sare senatar cabdikaafi macalin xasan iyo xogayaha ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya kulankaas waxaa sidoo kale looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay awoodda loo xil saareeyey amisom oo waxkabeddelka cusub lagu sameeyey dhowr qodob oo dastuurka soomaaliya ka mid ah sidoo kale waxaa looga hadlay arrinta xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleeda ee galmudug iyo sida xalinteeda qayb uga noqolayeen aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo kaashanaya midowda afrika amisom faransiisa madheera ayaa weydiiyey macluumaad ku saabsan shirkii garawe oo ay madaxda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah iskugu yimaadeen iyagoona ka wara- waa ku- aa ku wareystay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ugu dambeyn waxaa kulankaasi looga hadlay arrimo ku saabsan guddiga doorashooyinka iyadoo laisku waafaqay in la joogteeyey xiriirka labada dhinac ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo midooda afrika ee amisom habar ma joogte haweeniyo rag maankaba ayaynaanu kala hadleen hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maankaba ayaynaanu kala hadleen heerkaylujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habiweeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala inagoo heshiisa inagoo hagaagsan inagoo u heegan inagoo u heelan inagoo ayahay kulan wanaagsan aadin leenahay falqanta wararka ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal markaan muqdisho ayaan aadayaa oo lagu qabtay shir looga hadlayay ee ammaanka guud ee gobolka banaadir ee muqdisho shirkan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yereso shirkan waxaa tirada lagu saaray ammaanka caasimada iyo qiime lagu sameeyey kadib howlgalla isdaba joog ahaa oo ciidan ka tirsan booliiska soomaaliyeed ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho shirka amniga caasimada ayaa ku qiimeynay xaaladda guud kadib kormeero iyo dabagalyo joogto ah oon wadnay muddo islamarkaana aan ku aaminay dib u oogis in lagu sameeyo qorshaha sugidda ammaanka caasimadda ayuu yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho tani markii gudoomiyaha gobolka banaadir ku dhawaaqay howlgallo laga fulinayo degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa si isdabajooga u qabsoomay kulmo lagu hadlayay caasimadda soomaaliya ee ammaankeeda kuwaas oo qaarkood uu shi gudoominayay ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali khayre barnaamijka falaqeynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiga xadaadaha ayuuna idin ka imaanayaa wasiirka shaqadii iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ee sadiiq xirsi warfa uu hogaaminaya webda sadcageysyada ah ayaa magaalada jenefe ee dalka switzerland uga qayb galay shirweynaha shaqaalaha adduunka oo halkaasi ka furmay in ka badan shan kun oo wakiilo ah oo ay ku jiraan afartan madaxda waa madaxda dowladaha ayaa sidoo kale shirkaasi ka qayb galaya kuwaas oo ka socaaday ku socaaday sanad guradii boqolaad ee hay-adda shaqaalaha adduunka wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya sadiiq warfaha ayaa muddada oo shirkaa socda waxa uu ka jeedi doonaa khudbad uu diradda ku saarayo shaqala-aanta ka jirta dalka soomaaliyeed iyo sida dalka loogu hirgeli lahaa nidaam shaqooyin u abuuraya muwaadiniinta iyo iyo shaqo abuur waa si shaqo abuur ay u helaan dhalinyarta soomaaliyeed sadiiq warfa sidoo kale waxaa uu dadaal ugu jiraa sida ay soomaaliya dib uga soo ceshan lahayd xubnimada ururka shaqaalaha adduunka loona cafin lahaa dayn lagu leeyahay dalka muddo dheer taas oo dhaqaale ay ururku taageersanaan sanad walba dowladda xubnaha ka ah waxaana kale oo kulan duceedyo ula qaadan doonaa madaxda dalalka caalamka iyo wakiila ku shiraya shirkaasina ka qayb galaya shirweynaha shaqada caalamka ee maanta janaafa ka furmay ayaa socon doona ilaa koo iyo labaatanka bisha qayb gudoomiye barnaamijka aan soo gaarnay baardheere ayaana aadaya taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka gado ee jubbooyinka ee gobolka gado ayaa maanta waxa ay soo bandhigeen laba sargaal aanada shalay ay soo bandhigeen laba sargaal oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab balse kusoo dhiibay ciidanka xoogga ee dowladda federaalka soomaaliya saraakiishan ayaa la sheegay inay ku howlan yihiin deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka waxaana lagu soo bandhigay degmada baardheere ee gobolka gado ee jubbaland taliska tobnaad ee qeybta afar saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa saraakiishan isu soo dhiibay magacyadu ku kala sheegeen mustafa ibraahim isaaq oo al-shabaab u qaabilsanaa qeybta sirdoonka iyo maxamed xasan mahadaay oo al-shabaab u qaabilsanaa ilaalinta xabsiyada al-shabaab ee qeybta gobolada jubbooyinka ururka afar saddexaad guutida tobnaad ee qeybta afar saddexaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyahooda dhama cali maxamed xasan ayaa sheegay in howlgallada ay maalmahan wadeen deegaano ka tirsan gobolada jubbooyinka ay ku saabsan ay sababeen in saraakiisha al-shabaab ay isku soo dhibaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu ku baaqay dhalinyarta weli ku babaardagaalameysa al-shabaab inay ka faa'idaystaan baaqii cafinta ahaa ee madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaasna cid kasta ay soo dhaweynayeen haddii alla weydmo falqeynta wararka ayaad maqal degeysanaysaan saaxiibayaal guud ahaan taasi ku dhan yahay barnaamijka soo saaray ilaa socosaan waa xasana cumar axmed ibraahim saxiifan oo farsameynaya tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono saaxiibayaal subax wanaagsan
soomaali wayn barti lagu sidkaay sinaantiyo cadliga barti lagu saxaay bulsho saafiyo samadoonahe seeftii xornimo lagu soo dhaxshaay saldhigtaye galmudug saldhigtaye galmudugu sanadkooda wacan soomaali wayn barti lagu sidkaay sinaantiyo cadliga barti lagu saxaay bulsho saafiyo samadoonahe seeftii xornimo lagu soo dhaxshaay saldhigtaye galmudug saldhigtaye galmudugu sanadkooda wacan
wacan saldhigtay galmudug galmudug galmudug
sarriyaal xuluw xilka saartow saltanada u dhiibi taageerasi wanagaasimo mataracide suga maanka oo seegana ka dhow saldhigitaye galmudug galmudug galmudug saldhigitaye galmudug sanadku rawacan sarriyaal xuluw xilka saartow saldanada u dhiibi taageerasiye wanagaasimo matsaacide suga maanka oo seegana ka dhow saldhigitaye galmudug galmudug galmudug saldhigitaye galmudug sanadku rawacan
galmudug cirka sare ugaa